بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين فبعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك yaa latiif waxaynu ku soo jirnay bilowgii manduumadii faraa'idka ahayd ee alraxbiya waa dersigii labaad baynu halkan ka qaadanaynaa in sha allahu tacaala waxaynu soo marnay cilmigan in lagu qaas yeelay wixii faafay culimmada dhammaantood agtooda oo ah inuu yahay cilmiga u horeeyo oo la waayayo ardada ilaa uuba uga dhowaato inaan la helin cid taqaanaba ay ka sigto sidaas waxaan kaloo soo qaadannay saxaabiga zayd la yidhaahdo in lagu gaar yeelay wixii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey oo ah hadalkii nebiga iyadoo la baraarujinaya saxaabiga fadligiisa ahaa afradukum zaydun ninka idinku fardisan ee idinku yaqaan dhaxalka waa zayd wanaahika bihaa taasaana kugu filan oo ammaan yaa maqaaladaas ayaa kugu kaafida weeye markaas waxay ka dhigan tahay markhaantikac iyo shahaado nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga isaga ah oo ku gaar yeelay iyadoo fadligiisa la muujinaayo dayib waa saxaabiga la dhihi jiray zayd taasna intaasaa laga sheegay oo waxa weeyaan dee waxyaalo badan baa maanta qofka aqoontiisa lagu caddeeyaado shahaadooyin iyo aqoonsi iyo ogolaansho iyo waxaas laakiin saxaabigan waxaasoo dhan wax ka sarreeya ayaa macnaha lagu gaar yeelay oo ah shahaado ka timid min sayidil waxa weeyaan bashar wa khaatimi rusul nebi maxamed umar khaanti kacay calayhi salatu salaam baydka toban iyo labaad baan marayna marka fa kaana wuxuu ahaaday buu yidhi awlaa mid ku awlaysan ku awlaysnaan badan biitibaaci taabiciy biitibaaci taabiciy midka taabicigaah oo raacaya raaciddiisa buu ku owlaysnaaday ninka la yidhaahda zayd cidda dambe ee gadaal ka timid taabici waxaa la yidhahdaa man ijtabaca bisaxaabiyi saxaabi qofka la kulmay wa akhada canhu cilmina ka qaatay waa taabici nebiga qofkii la kulmay calayhi salatu wasalaam rumeeyeyna waa saxaabi markay sidaa tahay fa kaana awlaa buu ahaaday ninkaa zayd la yidhaahdo saxaabigaas mid ku awlaysan biitibaaci taabiciyi taabiciga raaciddiis taabicigu inuu raaco zayd laa siyamaa waxaanba maal lahayn walxaal qad naxaahu shaaficiyu imaamkii weynaayo imaamu shaafici uu u qastay naxaa uu u qastay yaa ashaaficiyu naxaahu hu oo zayd ah madhabkiisa uu u qasday ashaaficiyu imaamu shaafici oo iyadoo saxaabiga awalba ammaanaaba misle imaamkii weynaayo shaaficina markuu ku biiroo raacay yaa oo u qasday oo u iishay yaa bayba ka sii misna cajo badanta markaas waa imaamu shaafici weeyaan waxa weeyaan waa imaam qurayshi ah mudalibi ah reer xijaazah reer makaada radiallaahu canhu nebigana abtiriska waxay iskaga soo dhacaan calayhi salaatu wasalaam cabdimanaaf imaamu shaafici waxaa la dhihi jiray kunyadiisa abu cabdilaahi magaciisana muxamed baa la dhihi jiray muxamed bin idriis bin cabaas bin cumaan bin shaafic shaaficaas wey shaafici nisbada waa halkaa weeyaan ayb markaas shaafic bin saayib bin cubayd bin cabdiyaziid bin haashim bin mualib bin cabdimanaaf cabdimanaafkaas nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa abulqaasim muxamed bin cabdilaahi bin cabdilmualib bin haashim bin cabdimanaaf cabdimanaafkaas iskaga soo dhacen waa xaashiyada imaamu shaafici manaaqibtiisa iyo ammaantiisa aad bay u tiro badanta magaalada haza la yidhaahdo haza hadda waa dhulkan falastiin ayaa boqol iyo konton markay hijradu ahayd ayaa lagu dhala magaalada makaad baa la geeyey isagoo laba sano jira masar buu ku dhintay ameen jumcaha bacda almaqhrib maalinkai u dambaysay bisha rajab laba boqol iyo afar boqol iyo konton baa awal dhashay laba boqol iyo afarna waa dhintay konton iyo afar sano ayaa cimrigiisu ahaa meesha qaraafo la yidhaahdo maqbarada ahluqaahira yaa maqbaratu ahli lqaahira oo isaga lamber waaxid kaaga qabanaya halkaas ayaa lagu aasay bacda casri اljumca jumcada casarkeedii ka bacdi wa calaa qabrihi min aljalaali wاlmahaabati ya wاlاxtiraami ma huwa laa'iqu bimaqaami dalika اlimaam qabrigaas ya maamuusida iyo sharafta iyo jalaalka iyo ixtiraamka waxaa ku sugan wax imaamkaasi laa'iq iyo munaasab u yahay qadasa allahu ruuxahu wanawara dariixahu wanafacnaa bibarakaatih aamiin markaas sidaas baa imaamu shaaficina ugu qasday madhabkaa zayd markaas waxaa halkaas la isweydiiyey oo culimmadu ka hadleen imaamu shaafici waa imaam weyn oo mujtahid mudlaqa ah ayb saxaabiguna waa ka sii deecajo badan yahay markaa mujtahid mujtahid ma garbatabsado marka ma taqliidsana imaamu shaafici zayde waa mujtahide mujtahidna mujtahid ma garbatabsadee waxa weeyaan ijtihaadkoodii baa iswaafaqay sidaa zayd binu zayd uu qabay faraa'idka iyo dhaxalka uga hadlay iyo sidii imaamu shaafici uga hadlay isku mid bay noqotay taasina wata wuxuu yidhi marka fahaaka qaado fahaaka bimacnaa khud weeyaan fahaaka qaado ismu ficil weeyaan ismu ficil ismu ficil amar weeya bimacnaa khud fahaaka qabso ku dheg qaabka waa khidaab adigu qabso weeyaan waaye fiihi madhabkaa zayd dhexdiis alqawla qawl qowlkaasoo can ijaazin maca iijaazin gaabin maceeda ama can iijaazin xaalow ka ahday labada waalay qowl la soo koobo gaaban taa ku dheg bayr mubara'an xaal laga bariyeelay qowlkaas can wasmati alalghaazi halxiraalayaasha yaa xujooyinka halxiraalayaasha ah ceebtooda wasma can wasmati alalghaazi halxiraalayaasha ceebtoodina laga beriyeelayoo kitaabkan isagoo gaaban shicir wuxuu markay yihiin sida maaragtay nasriga waasac qofku uma hayso waa wax soo gaagaban oo la ilaalinayo markaas waxaa iska gala qarsoonaan iyo qumuud ayaa gala isagoo shicirabaa marka waxaa qaadanaysaa buu yidhi qowl la soo ijaaziyey maca daalikana isagoo shicira laga beri yeelay oo laga hufay can wasmati alalghaazi halxiraalayaasha ceebtooda halxiraalu waa wax loogu talagalay inaan la fahmin oo gowgaalaysi oo kale ah oo car waxaa sheeg oo kale ah oo xujo ah marka sidaas waa laga hufay kitaabkan qowl gaaban oo macaan oo wax qarsoonaana aysan ku sugnayn ku dheg oo qabsa buu ku yidhi taas baa qabsanaysaa buu fahaaka fiihi fiihidaas fii cilmi lfaraa'ic fahaaka khud qaado qabso fiihi fii cilmi alfaraa'idi yaa qowl oo fii cilmi alfaraa'id ah waay damiirkaa marka cilmi alfaraa'id in loo celiyo waana sida ugu habboon ama madhab imaam shaafici loo celiyo ama kii madhabkii zayd loo celiyo intaba waa la sheegay sida ugu cajabta badani waa kaa hore oo cilmulfaraa'idka in loo celiyo qowlkaasoo can ijaazin can bimacna alba can ijaazin biijaazin maca ijaazin waay ijaazku waa maxay waa qilatul alfaad alfaadaa yar waa la soo koobayaa wey kaa ku dheg buu yidhi cibaarada u gaaban oo la fahmayo baa la isticmaalayaa hadalka dheer iyo idnaabka ayaa laga tegayaa ayb saxaabigaas marka waa zayd binu haabit baa la yidhahdaa zayd binu haabit mubara'an xaal laga baryeelay laga hufay oo laga nasahay can wasmati lalghaazi halxiraalayaasha ceebtoodina laga dhowray oo laga ilaaliyey qowlkaa isagaa qabso oo ku dheg weeyaan way alghaaz waa alamru alkhafiy amarka qarsoon wey waxay ka dhigan tahay beydka macnihiisu fakhudi alqowla fii cilmi alfaraa'id qowl qabso oo ahaaday cilmu lfaraa'id qowlan qaliilan waadixan kaiira almacnaa qowl yar cad macnihiisuna yaa badan yahay oo raahdihiisuna yar dhahay mubara'an laga baryeelay can caybi alalghaaz wa can caybi alkhafaa'i qarsoonaan iyo ceeb labadaba ka hufan waaye halkaas marka qowluhu meeshaas laqsiga waa isaga xaashiyadu ay laqsiga ama halxiraalaha mid ka midaba halkaa ku dhigado magaca cali la yidhaahdo oo laysku xujaynaayo oo lagu dhahayo soo saar inta erayo kale lagu isticmaalo halkaasaa ka fiirinaysa intaa markaan qaadanay intaas waa gogoshii kitaabka waa muqadamadii hordhici weeyaan halkan waxaan ka sheegaynaa oo idiin qorayaa kitaabku waclam meel ay ku taallo aniga waa bogga afartan iyo toddoba laakiin waxaa laga yaabaa inaynu lambarada waa ku kala duwanna idinka waxaa weeyaan nuskhada a haysataan labaatan iyo toddobo labada sadaroo u dambeeya halkaas waclan baa ku taalla labada sadaroo u dambeeya labaatan iyo toddobo waclam waxaad ogaataa buu yidhi annahu yatacallaqu bitarikati اlmayiti khamsatu xuquuqin murataba soo ma jeedaan tarikada uu ka tegey qofka dhintay waxaa ku tacalluqaysa xuquuq shan ah oo kala ratiban oo kala horraysa awaluhaa midda u horraysa waa alxaqu almutacalliq bicayni tarika xaq ku tacalluqaya tarikada tarikada waa xoolahan laga tegay cayntooda ka zakaati waaba zakada oo kale qof baa dhintay xoolow ka dhintay xoolaha zakaa lagu lahaa wakhtigeedu soo galay oo uusan bixin xaqaa zakada xaggee ku tacalluqayaa xoolahan laga tegay baa lagu lahaa kaba soo qaad geelaan iyo arigaan iyo loodaan iyo lacagtaan wa aani kan labaad waa waxa la yidhahdo mu'anatu tajhiiz qabbabaalinta kharashkeeda qofka marka la aasayo xoolaha qofku ka dhintay waxa u horeeyo la fiirinayo xoolaha laftooda xaq ma lagu leeyaha wey cayntooda ku tacalluqaysa intaan qofka la aasin sida zakadoo kale taa halkaa markii la yska dhigo waa leeyahay maxaa ku xiga waxa weeye meydka diyaar garayntiisa meydku hadduu faqiir yahay xoolaba uusan ka dhiman qofkii biilkiisu saarnaabaa markau noolaa qofkii biili jiray baa bixinaya kharashka aaska xataa xaaska a'immada saddexdaaya kale ma qabaan waa imaamu shaafici xaaska markay dhimato ninkii qabay baa laga rabaa kharashka aaska iyo tajhiizinta iyo diyaargaraynta a'immada saddexdaayoo kale iyagu ma qabaan waxay leeyihiin iyada xooleeda ha laga bixiyo hadduu doono ninku xoola ha haysto waxayna iyagu ku cilleeyeen waxa weeyaan aaskaani nafaqaa ninka lagu lahaa nafaqadii wax dabagelaya maaha nafaqoo ninkaan lagu lahaa nafaqaduna waxau ku bixinayey xaasnimada ay u tahay xaasnimadiina waxay ku dhammaatay dhimashadii yaa shaygii la raacayay hadduu meesha ka baxay oo nafaqadii ah shaygii la raacayay hadduu meesha ka baxay shaygii raacayana meeshu ka baxaya xaasnimadii meeshay ka baxday nafaqadiina meeshay ka baxday sidaa wey laakiin imaamu shaafici iyo madhabka imaamu shaafici waxay qabaan calaaqadii zawjnimada iyo xaasnimadu weli waa baaqi waxaana u daliila ninkeedu gabadha waa dhaqi karaa hadduu doono haddaysan xaasnimo macnaha calaaqadii weli jirin ma dhaqeen meydkeeda wuu dhaqi karaa wuuna dhaxlayaa oo xaaskiisii xoolahay ka dhimatay buu wax ka dhaxlayaa muxuu ku dhaxlayaa calaaqadii xaasnimada waaye adigu xaqa labaad waa kharashkaas iyo arrimahaas meydka diyaargarayntiisa xaqa saddexaad saasayna u kala horeeyaan midka dambe looma boodi karayo midka saddexaad waxaa weeyaan adduyuun almursala fi dimmati duyuun mursala waa maxay almursala almudlaqa wey duyuun layska idlaaqay oo qofka daatadiisa lagu lahaa waxna xoolaha lagu yeeshaa sida zakadii waxna waxaa lagu leeyahay qofka dimmadiisa dukaan buu alaab ka qaatay waa lagu qortay qofkaanaa lagu leeyahy markii labada hore lasoo maro waxaa la bixinayaa oo ku xiga duyuuntii qofka isaga lagu lahaa xaqa afraad waxa weeyaan intaa markii lasoo maro xoolihii xaqii lagu lahaa meydkii laga aaso isaga wixii lagu lahaa xoolihii laga baxsho alwasiyatu biulusi fa aqal wixii uu dardaarmo saddex meelood meel ahaa iyo wixii ulu iyo wixii kasii yar noqonaya baa la bixinaya xoolaha iska dhaxal maa hadda sida dadku samaynayaan hebel muxuu ka dhinto xoolo ha la dhaxlo xoolihii xaqii lagu lahaayo zakooyinkii laga bixin maayo isagii haddii xaj lagu lahaa ka bixin mayaan dad badan haddii isaga beeladayn kaga qornayd ka bixin mayaan waaye hadduu wax dardaarmay dad badan baan bixinayn waa in dardaarankii laga saaro markaasaa labada hore markii labaxsho waxaa la dhahayaa saddexda hore markii la sameeya waxaa la dhahayaa xoolaha hadda inta soo hadhay wixii ulu ah hadduu ulu dardaarmay ama ulu wax ka yar baa la bixinaya markaas walkhaamisu xaqa shanaad xuquuqda ka mid a alirthu waa dhaxalki wa huwa almaqsuudu bidaat dhaxalkiina de wax meesha looga hadlayay markaasaa la dhaxlaya markaas halkaan fiiriyo irhigaas walahu shuruudun wa arkaanun wa mawaanicu wa asbaabun dhaxalku wuxuu leeyahay iyo irfigu shuruud shuruuddaa markii la helaa dhaxalku imaanaya wuxuu leeyahay arkaan wuxuu leeyahay mawaanic diidaysa oo qofkii dhaxalka ka hor istaagaya maanic ku dhacay haddii mawaanicdii mid ka mida qofka ku dhacaan isagu wixii kaleoo dhan laga helay baa la dhahayaa waxba malihid maanicaasaa kuu diiday waa gaaraynaa insha allah waxau leeyahay asbaab keenta sababa la isku dhalo asbaab la isku dhaxlo intaasuu leeyahay asbaabtii iyo mawaanicdii buu marka ku bilaabaya shuruuddii iyo arkaantii kuma bilaabine asbaabtii iyo mawaanicdii asbaabta dhaxalka keenta iyo mawaanicdii ayuu ku bilaabayaa mu'alifku waaya marka xoolaha qofku ka dhinto xuquuqdaa shantaa oo muratabkaah baa u taalla qaabkaasaa loo maamulaya asbaabti waa tan baabu asbaabilmiiraad miiraadka asbaabtiisa baabkii lagu sheegay wey baabu khabarun limubtadayn maxduuf mubtade go-an oo qadaridiisu ay tahay haadaa baabu asbaabi almiiraaf miiraadka asbaabtiisa baabkii lagu sheegay wey baab marmar baa la yska nasbin karaa iqra akhri baaba asbaab almiiraaf baaba asbaab almiiraaf waa dhihi ka dhah waayo jarkana waa la sheegay ayib marka kutubta baabayntan la baabaynaayo aanin yar ka sheegno maadaama baabkii noogu horeeyey uu yahay waalifiintu culimmadu waxay kutubta baababka ugu qoraan fasallada u sameeyaan taraajimta u sameeyaan horta qur-aanka waa lagu dayanayaa qur-aanku suurad isku bixisa maahe markaa mid akhrididba midbaa la bilaabayaayoo bisin bay ka bilaabanoo halkaas bara mooyaane waxa weeyaan waa sidaa midda kale qofka wax akhrinaya baab markuu dhammeeyo baab kalena gudagalo kaana anshado leh sidaasaa u nashaad badan darsigana ku bixin badan inuu ku dadaalo ilaa isku bixis maahee kanaa u dhammaaday mid kalow gelayaa mid kalow gelayaa wakaa laakiin haddii uu isku bixis noqdo kitaabka oo dhan kulligiis yaa nashaadkaa qofka ka tegaya waxay ka dhigan tahay qofka musaafirkaa oo meel u socday hal miil ama kilomitir ama farsakh markuu socdo hawl dhaaftay wey intaasaan soo socday intaas ay hadhay intee maraynaa yaa socodkiibau nashaad sii higsanaya higsashu waay in kasta oo sii dhowaado ayb baaba asbaabilmiiraas alasbaab waa jamcu sabab ma og tahay sababku waa waxa wax kale lagu gaaro wey waay marka luqada albaqaa baa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa shay guuraaya qolo ka guuraya qolo kale u guuraaya waay miiraaska weeyaan intiqaalkaas mar waa xaqiiqo maalkii oo guuray wey soconay marna waa waa xaqiiqa maa waa macno oo cilmigii oo kale way guuridiisa maalan alculamaau warahatu lambiyaa'i waa dhaxalkaas waa maxay cilmigii bay bay kala hareen wey marna waa xuguno maalkiibaa wuxuu usoo guurayaa maalan uurka waxa weeyaan ilmo uur ku jira baa xoolahan wax ku yeelanaya o aan weli ifka imaan lamana oga inuu hal noqon doono iyo laba ilmood iyo saddex iyo nolol inuu ku dhalan doono iyo in kale iyo iskaga soo gudubo haadaa kani baabu asbaabi miiraas weeyaan ayib waxaa habbooneyd baa layidhi in la yidhahdo baabu asbaabi almiiraasi wa mawaanicihi ya miiraadka dhaxalka asbaabta keenta iyo waxyaalaha manciyo diida in lagu daraa habboonayd baa le waay asbaabu miiraasi lwaraa halaaa kullun yufiidu rabbahu alwiraasa waya nikaaxu wawalaau wanasab fabacdahunna lilmawaariisi sabab wuxuu yidhi baydka afariyo tobnaad asbaabu miiraasilwaraa aadamaha binu aadamka alaadamiyuun khalqiga alwaraa khalqiga hadda aadamiyiinta loo jeedaa waaye aadamiyiinta waxaa la mida jinkuna waa isdhaxlayaa maxaa baxaya wixii aan aadamiyiin ahaynoo malaa'igtaoo kale iyo dawaabta iyo waxaa isma dhaxlayaan asbaabu miiraasil waraa khalqiga aadamiga dhaxalkooda asbaabtiisu alaaatun waa saddex asbaabta keenta in laysdhaxlo waxyaalaha in laisweydiiyo mudan weeye lagu dhego waa saddex asbaabulmiiraas waa imisa alaaa waa saddex hadda qabso waaye saddexdaa waa biitifaaqi layskuma hayo xabad afraad baa jidhoo khilaaf baa iyada ka jidha waa bangiga baytulmaalka baytulmaalka waa marka baytulmaalku marka waa sabab caama isagu muslimiintoo dhan baa waxa yaal wada leh laakiin saddexdaani waa saddex khaasa markaa dee baytulmaal hagaagsan oo cadaaladoo daacadana lamaba hayaba mar haddaan lahayn dee waxba dhaxli maayo markaa saddexdaan iyagu waa joogto waa alaaa waa saddex kullun mid kasta kulligood yufiidu wuxuu u faa'iidaynayaa rabbahu saaxiibkiis alwiraasata dhaxlid mid kastoo saddexdaani waxay faa'iidaynayaan dhammaantood rabbahu ay saaxibahu saaxiibkiis alwiraasata dhaxlid saddexdaas mid kasta dhaxal in laysku dhaxlo ayuu u faa'iidaynayaa qofkaas laga helay waay alwiraasa waa maxay alirta dhaxal uu u faa'iidaynaya waay maalan ka soo qaad labada isqabtay midba midka kale u dhaxlayaa kii horumara kan kalea u dhaxli haddaan maanic jirin wey maanicda waa mawaanicda waa la gaaraya qaraabana waa la isku dhaxlayaa waay waxa walaha la yidhaahdo qofka sayidkaah baa wax ku dhaxlee addoonka isagu kuma dhaxlayo addoonka la xoreeyey kulluntaas waxaa la yidhi kulligaas almajmuuci laljamiic ma saddexdaan mid kastoo ka mida kullu guud ahaantooda saddexdaan yaa yufiidu rabbahu wuxuu u faa'iidaynayaa alwiraasata irsi iyo dhaxal buu u faa'iidaynaya isku geyntooda saddexdan wey waayo wahiya saddexdaas nikaaxun waa nikaax kow waa walaa-un kan labaadna waa wale waa nasabun kan saddexaadna waa nasb asbaabta laysku dhaxlo waa maxay waa imis waa saddex maxay yihiin nikaax walaa nasab waa intaa jawaabto maa bacdahunna saddexdaa dabadood uma ahaan lilmawaariisi mawaariisa sababun wax sababa waa diida wax kale sabab kale ma jiro dee bankiga baytulmaalkaa soosoo afar ku noqon lahaa waa isku khilaafsan yahay haddana maba jiraba waxaan jirin weeyo cadam oo kale ah maxaa la isku dhaxlaa nikaax baa u horeeya nikaax caqdi saxiixa labada qof oo dhex maray oo midkood dhintay waa isku dhaxlayaan waay waa isku dhaxlayaan xataa hadduu gabadh inta furo rajciye ay tahay dalqad iyo laba iyo ku furad oo ay weli ciddadii ku jidho yaa oo iyadoo ciddadii ku jidha dhimasha dhacdo waa isdhaxlayaan waa furay maaha wuu furay laakiin rajciye weeye biitifaaqi la'immati alarbaca afarta imaam baana isku waafaqsan haddii laakiin gabadha ay baa'ina tahay saddexba ama ku fura ama dalqaddii u dambaysoba ku fura yaa dee isku dhaxli mayaan rajciye maaha taasina wata waa madhabkeena madhabka imaam shaafici wey midda koowaadoo la isku dhaxlaya waa maxay waa nikaax midda labaadna waa maxay wa walaaun waa wax wele la yidhahdo welo wele walaaun waxa weeyaan nin baa qof xoreeyey qofkii la xoreeyey xoolow tabcaday waana dhintay wax daba oo dhaxlana kama tegin waxaa dad ugu soko maray kii xoreeyey kaasi kii walaha ku lahaa baa ugu soko maray walahaas waa la isku dhaxlayaa kii xoreeyey hadduu joogo oo walaha ku lahaa iyo casabadiisi baa ku dhaxlaya iyagaa ugu sabab noqday inuu qofkan xornimadan helo marka nidda horeo nikaaxa labada jaanib waa isku dhaxlaa ninkuna xaask waa ku dhaxlaa xaaskuna ninka ku dhaxlaa laakiin walaha kan sayidka ah oo walaha sameeyey baa ku dhaxlaya kan la xoreeyey laakiin kan la xoreeyey isagu jaanibkiisa ka imaanayso kan ku dhaxli maayo waay midda kale waxa weeyaan weluhu waa iska tacsiib casabanimo weeye dhaxalkiisu laakiin middaa nikaaxu waa casaba ma soo gasho waa farad faradnimo weeye ahlufaradnimo weeye macnaha marka waxa weeyaan nikaaxun wa walaa'un iyo wa nasabu waxaa la yidhaahdo nasab nasabka waa qaraabanimadii qaraabanimaa laisku dhaxla labadii aabbe iyo wixii ku soo dhowaaday awlaaddii iyo ciddii ku soo dhowaatay kuwaa weeye nasabka laguu sheegayo labadii aabbe waa maxay waa aabbihii iyo hooyadii iyo cidkiis ciddii ku soo dhowaatay awlaaddii iyo ciddii iyana ku soo dhowaatay weeye taasina wata sheekhu wuxuu yidhi maa bacdahunna lilmawaariisi sababun kuwaa dabadooda mawaariisa sabab ma ahan saddexdaa waxaan ahayn sabab raabic ah oo lagu kulansan yahay wey macnaha mujmac calayh lagu ijmaacay ma jiro bangigaa soo raaci laha soo maha mutaakhiriintu waxay isku raaceen shardi inay tahay bangigu markuu qofkan wax dhaxle la waayo qof nikaax ku dhaxle waa la waaye ciday isqabeen qaraabanimo waa la waaye walo waa la waaye xoolihiisa bangiga islaamka la geynaya shardi maxaa ah intidaamu baytilma inuu bangi nidaamkiisu saxan yahay uu yahay laakiin wuxuu soo reeray ibnu suraaqa oo culimmadii hore ah culimmooyinka adduunka magaalooyinka waaweyn wuxuu ka soo raray waqad ayisnaa bay yidhi waxaan ka quusanay min intidaamihi bangi taxanoo hagaagsan waa ka quusan ilaa an yanzila ciisa calayhi salaam ilaa nebi ciise yimaado bangi taxmaya oo habboon oo xoolo la geeyo oo qofkii wixiisa wax dhaxle la waayo lagu shubo waa ka quusan nebiga sidaa darteed baa macnaha marka naadimkuna ogaba tegin waxaan la helayn maxaanba u sheegin waay qaraabanimadayaa wax ku dhaxlaya dadkana qaraabada waa nasabka nasab aabbaha iyo hooyada dadka ku soo dhowaaday dadka ku soo dhowaaday waa maxay aabbahi hooya yay dhaleen wiilal walaalaah iyo gabdho walaalaah iyo dadkii ka sii farcamay wiilashay sii dhaleen wiilasha walaalaha ah ama licaab ha noqdeen ama shaqiiq awlaadda iyo wixii ku soo dhowaadayna waa maxa waxa weeyaan waa ilmaha wiilka iyo wiilasha iyo gabdhaha albanuun walbanaat wiilku carruurtau dhalay rag iyo wiilal iyo gabdho waxay doonaan ha noqdeen taasina wata marka bankigu hadduu taxan yahay xoolaha waa la geyn intaan haddii la waayo dadkii hadeer la siiyey baa mar labaad lagu celinayaa dawil arxaamka imaanaya dabada isqabtay iyaga laguma celiyo zawjaynka waa dadka kale masaladaasna halkaasaan uga tagan waxaa la ysku dhaxlaa nikaax iyo walaa iyo nasab soo maa qaraabanimadaas qaraabanimo oo dhan maaha waa jihooyinka la sheegi doono qaraabanimada midda ah qof kastoo a qaraabata inaa isdhaxashaan maahe midda la sheegi doono weeye midda laysku dhaxlayo taasna halkaa uga tag halkaa marka hadda waxaa inoo sugnaaday asbaab alirf asbaabta laysku dhaxlo laba qof oo isdhaxashay maxaasnimaa ka dhexaysay ma walaa ka dhexeeyey ma qaraabanimaa ka dhexaysay waa saddexdaas waa intaa keliya meeshaas markaan soo dhammaynay faa'iidatun meelay ku qoran tahay ma u jeedaan faa'iidatun yaa faa'idatun fiiriya annaasu fi lirhi wa cadamihi calaa arbacati aqsaam dadku dhaxal wax dhaxalid iyo dhaxal la'aan afar nooc bay noqonayaan masaladaan qabta dadku waa afar nooc xagga inay wax dhaxlaan iyo inay wax dhaxli waayaan qola waxbay dhaxashaa waana la dhaxlaa kow qola waxbay dhaxashaa lamana dhaxlo labo qolo waa la dhaxlaa iyaguse wax ma dhaxlaan saddex qolo waxna ma dhaxasho lamana dhaxlo afar dadku waa afartaa nooc tusaale qolada hore waa qolada ugu badan sidaad ummadoo dhan tahay wey cid dadku inay waxna dhaxlaan iyana la dhaxlo biniaadankusay yihiin wey haddaan maanic meesha imaan laba walaalaa ka soo qaad bes asalkii iyo farci dadkii isdhalay ka soo qaad labadii isqabtay ka soo qaad waxna waa dhaxlaan waana la dhaxlaa wey waxaa ku xiga qolo wax dhaxasho iyagase lama dhaxlo waa ambiyada iyo waxbay dhaxlaan ambiyadu aabbahood aabbayaashood iyo cidday dhaxal ku leeyihiin bay dhaxlayaan kow laakiin iyaga lama dhaxlo nebi la dhaxlayaaye ma jiro nebigaa yidhi calayhi salatu wasalaam naxnu macaashira alambiyaa haddaanu nahay ambiyada kaanu kulankeeda iyo jameecadeeda narisu waan dhaxalnaa walaa nuuradu nalama dhaxlo maa taragnaahu sadaqa waxaan ka tagnaa waa sadaqo waxaan ka tagno waa sadaqo xadiidka imaam bukhaari baa soo saaray imaam muslim waaye qolada saddexaad oo ahayd qolo la dhaxlo iyaguse aan wax dhaxlin waa addoonka mubacadka dhinac barkiis baa xoraysan isaga waxba dhaxli maayo laakiin isagu wuxuu soo shaqeeyey barkiisa xortaa ku soo shaqeeyey baa laga dhaxlaya qolada afraad waa maxay waxna ma dhaxlaan lamana dhaxlo waa addoonka raqiiqa caadiga ah murtadka waxna ma dhaxlaan lamana dhaxlo ya waa kaasa afartaasay dadka loo qaybsha asbaabtii irtiga keenaysay baan ka baxnay mawaanicdii baan qaadanaynaa wayamnacu shaksa min almiraahi waxidat min cilalin alaai riqun waqatlun waاkhtilaafu diini fafham falaysa shaku kalyaqiini u fiirso wayamnacu shaksa mawaanicda wey qofka isagoo laga helay asbaabtoo wax ku dhaxli lahaa maanic baa ku dhacaya war qofkaan waxaasaanba isku nahay oo dhaxal baan ku leeyahay haa laakiin maanic baa kaa hortaagan mawaanicdaas waa saddex midkood wayamnacu shaksa shaksiga waxaa ka manciya min almiiraasi dhaxal wax dhaxlid yaa waaxidatun min mid oo min cilalin cilooyin xaggood ka ahaatay cilooyinkaasoo alaain saddex cilooyin saddex mid ka mid a haddii qofka ay ku dhacdo waxba dhaxli maayo cilooyin saddexa mid ka mida qofkay ku dhacdo qofkuu dhaxalka ku lahaa ma dhaxlayo wayamnacu shaksa min almiraahi waaxidatun mid oo min cilalin alaain ka ahatay waa mawaanicdi ilaa lix baa la gaarsiiya laakiin saddexdaana lagu soo koobo saddexdaa cilladood isaga aan kaaga harayn wuxuu yidhi riqun addoonnimo wey waqatlun dil wey wakhtilaafu diinin diin kala duwanaanshaheed wey diinta isku diin ma haysa yaa qofkii haddii addoonnimo ku dhacdo asbaabtii waa la helay iriga misna maanic baa qofkii u diiday irigii mawaaniculiri baa la yidhaahdaa dhaxalkay hor taagan yihin addoonnimaa ku dhacda qofka waxba dhaxli maayo addoon wax ma dhaxlo addoonnimadu noocay doonto ha noqoto mudabbar mukaatab mubacad mucallaqan cidquhu bisifatin xornimadiisa mid sifa lagu xiray uma waladu wuxuu doon ha noqdo qofkan waxaa la rabaa inuu xorriyad kaamil hayso kanna lagama helin xorriyad kaamila tan kuma daali maynaba maadaama addoommo maanta ayna ahayn jirin horaan uga soconaynaa waxaan sharaxoo ka qabtay iyo cilmi oo dhan horaan uga soconaynaa ka qabso doonnimo hadday qofka ku dhacdo maanic baa ku qumay ama dhaxlay waay maanica labaad qatlun riqun wa qatlun alqatl waa dil kan wax dilay ma dhaxlayo kuu dilay qof baa wuxuu dilay qofkau dhaxalkiisa lahaa ma dhaxlayo kas hadduu u dilay gaf hadduu u dilay xaq hadduu ku dilay xaq darre hadduu ku dilay hadduu xaakim ahaayo meesha joogay dilkiisa wax xukumoo saxiixay yaa hadduu ku markhaanti kacay inuu hebel hebelkaa dilayoo qofku isagu dhaxli lahaa ku markhaanti kacay anaa markhaanti kacay hebelkaan aan qaraabadayda inuu hebel dilay waana loo dilay bas sidaasaa lagu dilay dhaxli mayo ama zakkaa man shahid calayh dadkii ku markhaanti kacaybu taskiyey laba nin baa loogu yeeray qof waxay ka markhaanti kaceen hebelhel inuu hebel dilay saale labadaa nin markhaanti markhaanti fiican inay yihiin dad yaqaana hala doono isagii baa taskiyeeye markhaantigii wuxuu yidhi nimankan waa fiican yihi warkooda qofkau dhaxli lahaa baana dee hawsha loo haystaa taskiyadaa uu taskiyeeyey hadduu madkhal ama lugba ku yeesho qofkau dhaxli lahaa sababtii loo dilay lug hadduu ku yeesho dhaxli maayo ma garatee ba meelaysa lilqaatili min tarikati lmaqtuuli shay qaatilku waxba kuma leh kii la dilay xoolahu ka dhintay kabana hadduu islo ninkan qofkan waa dhexlihado xoolahan badan haddiiba aqaada tiri haddiiba adduunka dhaafina kaba sii daran waxba ma leh wuxuu leeyahay ma jidho ayb waa ka masaladaasi waa masale khatara muhiim ah qasad la'aan xataa hadduu u dilay waa kaa mid iska hurdah baa wax dilay mid waalan baa wax dilay ilmo yaraa wax dilay qofkay dhexli lahaayeen bay dileen midkan waalan ilqabqabanayay qofka dhexli lahaa buu dilay yaa dil baa dhacay mid hurdo iska ahay waxaa inta iska qarweybo qofkii dilay uu dhaxli lahaayoo teeray ku dhuftay waa dhintay ilmo yar buu ahaa waxaasoo dhan isdhaxli maya kashaarixa wuxuu yidhi xaashi muxashigaa wuxuu yidhi walow biqasdi maslaxati hadduu u dilay xataa qofkan maslaxad dantiisa haddii loo dilayey ou sidaa ku dhinto dhaxli maayo ka darbil abi abi waladahu lita'diibi aabbihii baa ilmihiisii garaacay edbin darteed aabbuhu ilmaha markuu garaacayo nacayb iyo colaad ma aha edbin iyo hagaajin weeye edbintii iyo hagaajintii baa la xadgudubtayoo dhimashaa dhacday isma dhaxlayaan waxaa la mid a dhaawacii dhaawac ku yaallay qofkau dhaxli lahaa buu dilaacshay lilmucaalajati daawadaaweyn a meelahaasuu joogay farmashiyada iyo meelaha lagu qala iyo meelbuu joogada qofkii iyo ehelkiisa ah oo loo keenayo dhaawiciibow maart boogta iyo waxaas dhag deedna isagoo u danaynayay maslaxaddiis sababbaa looga dhigada waa u dhintay walow xaadiqan kan wax daaweynayaa mid xariif ku ah daaweynta oo macruufan biitqaani sancati sunca sancadiisa sugnaanteeda ku caanbaxayba ha noqdee qofkau dhaxli lahaa sababtii hadduu sababsaday isma dhaxlayaan waayo masaladaa soo ma cadda masalada labaad oo maanica labaad kan wax dilay ma dhaxlayo kuu dilay laakiin maxaa dhici kadha kan la dilay kan la dilay isagu waa dhaxli karaa kan dilay ol maxaynu soo nidhi kan wax dilay ma dhaxlayo qofkuu dilay laakiin qofka la dilay wuu dhaxli karaa kii dilay see ku dhacaysa ilmihiibaa aabbihiis nawar ku dhuftay nabarkau ku dhuftay wuxuu gaarsiiyey aabbihii dhimasho laakiin ilmihii laftiisii baa waxay dhinteen aabbihii oo aan dhiman aabbihii oo dhaawic u tabcaan ah ilmihiisu ku dhufteen yaa haddee doonta xabadaa kaga kacdee abataa dhacayse waxa weeye waxa weye waxbaa adugu aabbi aabbihii nabar baa ka gaaray kaasee kama waxay doontaa noqoto isagoo nabarka uu tabcaan u yahay baa ilmihiina dhinta taxaan baa ku dhaca ilmihiina waa dhinta kow aabbihii baa noola dambeeye moogta aabbuhu waa ka wax lagu dhufto isaga la dilay maqtuulkii wey aabbuhu kii dilay oo ilmihiisii hadda ka hor dhintay aabbuhu waa dhaxlaya waa khilaaf la'aan maanaca saddexaad waxa weeye ikhtilaafu diin hadduu dhaco wakhtilaafu diinin diin iskhilaafkiis weeyaan hadda waxaan soo qaadanay riqun wa qatlun maxaa ku xiga wakhtilaafu diinin diin iskhilaafkeed hadday labada qof diinta ku kala tagaan isma dhaxlayaan qofna islaamnimo haystaa qofna diinulkufri qofka muslimkaa gaalka ma dhaxlayo gaalkuna muslimka ma dhaxlayo sida saxiixayn iyo kayrkoodba ku taalla waay gaaladu iyagu waa isdhaxlayaan magacyo ha kala lahaadee kulligood kufriga oo dhan dhammaantiis wuxuu ka dhigan yahay milla waaxida hal diin iyagu ha isdidiideene waa isku diin waxoodoo dhan islaamnimaduna waa meel wixii allaal wixii ka soo harana waa meel iyagu waa isdhaxlayaan waayo markaas kufrigu waa maxay qof baa hadal kufriya ku hadlay ictiqaad kufri uu aaminsan yahay ficil kufri buu sameeyey qofkaa waa gaaloobay soo maaha mar haddii uu waxa u kasay kii kaleoo muslimkaa isma dhaxlayaan gaalku marka inuusan muslimka dhaxlayn qof gaal ah qof muslima xoolihii inuusan qaadanayn waa bilijmaac laakiin taa cagsigeed muslimku inuusan qaadanayn gaalka xoolihiisa jumhuurtaa qaba waa sida xooga badan culimaa dhahaysa war ha qaato kan muslimkaa gaalkan xoolihiisa qaraabada ahaayeen ma garat mucaad iyo mucaawiye iyo saxaabadaasaaba ka mid a iyo ragga waafaqsan hadduu doono gaalkan ha soo islaamo intaan xoolihii la qaybsan hays yidhahda muslim noqo xoolaha ka qaadatida xaba laga siin maayo markuu dhimanayay hadday diinta ku kala tagsanaayeen shaqayskuma leh imaam axmed waxuu leeyahy horda xoolahaan la qaybin soo islaamay islaamnimadaan ku jeclaysiinanahay xoola ha qaato yaa waaya baydkaa maxaa lagu soo gebagabeeyey fafham fahan falayse shaku shakigu muusan ahaanin kalyaqiini hubaal oo kale wax fahan waxaa hubtid oo yaqiina yaa iyo shaki isku mid maaha falayse shaku shakigu muusan ahaanin kal yaqiini yaqiin oo kale fafham faham yaa falayse shaku shakigu muusan ahaanin kal yaqiini yaqiin oo kale shakigu muusan ahaanin waay isku mid maaha marka hadda waxaan qaadannay markii lasoo khulaaseeyo asbaabtii irtiga keenaysay oo saddexa nikaax iyo walaa iyo nasr waxaan kaloo qaadannay mawaanicdii irsiga diidaysay wayamnacu shaksa min almiraafi waaxidat min cilalin alaai riqun waqatlun waاkhtilaafu diini saddexdaasna waxay diidaan qofku inuu wax dhaxlo faafham falaysa shaku kalyaqiin wallahu subxana wa tacala aclam Thank you.